aad bay noo tahay inaan maanta ka qayb galno daafurka shaybaarka lagu ilaalinayo tayada cuntada iyo daawooyinka iyo de badeecadaha noo soo doga oo dhan muddo ayaa dadka shacabka reer puntland ay ka qaylinayeen ay ka dhawaaqayeen ay ka digayeen in la keeno mararka qaarkood badeecado aan si saxa ahayn marka in maanta ay puntland yeelato taya dhowr qalabaysan oo qalabkii loogu talagalay nooc walba ha ahaadee oo maanta ka jira puntland waa wanaag u soo kordhay waa horumar usoo kordhay puntland weeye waana ku mahadsan yihiin wasaaradda ganacsiga iyo intii kale hawshaan runtii u istaagta oo ka shaqaysay waana ku faraxsanahay dee golaha shacbigana waa ay marteen la abruufgareeyey marka wadda wixii ka dambeeya de bariis caaga iyo baasta dhacday midna ma jiri doono insha allah puntland lama keeni doono ciddii ku talagalaysa inay keentana dabcan waxaa weeye ridaan u fadhin haddii laha yidhaahdo marka dadka iyaga runtii soomaaliya arrintaani aad bay ugu soo badatay oo awa hadda cudurrada tirada badan oo aanaan aqoonin oo noocyada kala duwan oo kansarka iyo dhibaatada keenaya dabcan waxaa weye waxaa loo aanaynayaa daawo dhacday iyo cunto dhacday iyo badeeco khaaistay weeye waxa ay dadku ay u aanaynayeen marka wixii puntland waxaa la keeni karaa wixii saxa waxaa ka dhoofaya wixii saxa ay ka dhoofaya marka waa guul iyo horumar ay ku tallaabsatay xukuumaddu waa guul iyo horumar ay gaartay puntland waa guul runtii soomaaliyana oo dhanna u noqonaysa iftiin iyo iyo ishaar iyo aragti ee ku soo korortay weeye